wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mukhtaar mahdi daawuud ayaa safar shaqo ku jooga magaalada kigaali ee dalka ruwanda halkaas uu kula kulmay mas-uuliin kala duwan oo dowladda dalka ruwanda ka tirsan mudane mukhtaar mahdi daawuud ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalka ruwanda iyo wasiirka caafimaadka dalkaasi ee dini gashuumba iyagoo ay ka wada hadlay sidii dowladda ruwanda ay kaalinteeda ugu qayb qaadan lahayd ugargaaridah dadkii ku dhaawacmay qaraxii afar iyo tobankii bishan ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho dowladda ruwanda ayaa waxay ku deeqday daawo qiimaheedu uu gaarayo hal milyan oo dollar taasoo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka dhibaatada soo gaartay wasiirka arrimaha dibadda wadanka ruwanda mrs luwas mukushambu iyo wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa ka wad hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya wadamada soomaaliya iyo ruwanda tan iyo markii uu dhacay qaraxii bahalnimada ahaa oo boqolaal qof ay ku naf waayeen islamarkaana kuwo kale ay ku dhaawacmeen waxaa sii kordhayay dowladaha usoo gurmanaya soomaaliya waxaana barbar socda gurmad degdeg ah oo shacabka soomaaliyeed ay dhexdooda isku fidinayaan wadanka ruwanda ayaa ah wadan taariikh ku leh afrika marka loo fiiriyo dagaalada sokeeye ee burburkii dalkaasi oo soo maray iyo sidoo kale haatan shacabkiisa iyo dowladiiba gacmaha isku haystaan taasi horse in horumarka dhan kasta ay u tilaabsadeen soomaaliya oo ka mid ah wadanka ay dagaalada sokeeye iyo burburka soo maray ee afrika ka tirsan ayaa haatan u muuqda in ay dhabiyi horumar ay hayso inkastoo weli dagaal xoogan lagula jiro kooxda al-shabaab oo ka dagaalamta koonfurta iyo bartamaha soomaaliya